إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada dacaawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalo khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka ciidankeeda ayaa waxa uu maanta ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saaray dagaal ay maanta ciidanka mujaahidiinta ay kula wareegeen magaalada balcad oo soddon kilomitir u jirta muqdisho waxaa maanta la ciqaabay bulshada magaalada muqdisho sababo la xiriira soo dhoweyn uu xasan sheekh garoonka diyaaradaha ugu sameeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed labaatan iyo kow ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gobolka boqol ee dalka soomaaliya gobolka shabeellada dhexe ayaa martigeliyey weeraro khasaaro badan lagu gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalka tan iyo markuu xasan sheekh farmaajo kala wareegay xukunka haweenka ku dhaqan gobolka shabeellada hoose ayaa si diiran u soo dhaweeyey guulaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jabka dowladda federaalka guddoomiyihii hore ee degmada caabudwaaq ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaraan warkeena fiidnimo haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran dagaal khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka ciidankeeda ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saaray dagaal ay maanta ciidanka mujaahidiinta ay kula wareegeen magaalada balcad oo soddon kilomitir u jirta muqdisho wararkaas waxaa inoo haya wariyeen haashim cabdinaasir ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka aroortii hore weerar culus kula wareegay saldhigyada iyo xarumaha dowladda federaalk oo ku leedahay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe wuxuu ahaa weerar culus oo dhowr jiho looga qaaday degmada balcad iyadoo la bartilmaameedsaday dhammaan goobihii ay joogeen askarta dowladda federaalk waxaa magaalada iyo xarumaha la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wax yar kadib markii uu dagaalku sii dhammaanayo waxaa kabeen loo dhigay ciidamo gurmad ahaa oo ka yimid dhanka deegaanka ilbaq kuwaas oo khasaare la gaarsiiyey sida lagu caddeeyey bayaan ka soo baxay taliska xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in weerarka uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana lagu yidhi khasaaraha horudhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa saddex iyo labaatan dhimasho iyo dhaawac ah kuwaas oo isugu jira askar iyo saraakiil murtadiin ah oo lagu dilay weerarka tooska ah iyo kabiinka ah loo dhigay gurmadka murtadiinta sidoo kale mujaahidiinta ayaa xabsiga balcad ka sii daayay dad shacab ah oo cadowga halka ugu xirnaa ayaa lagu yidhi bayaanka mid ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada balcad wuxuu warbaahinta islaamiga alfurqaan u sheegay in ciidamada dowladda federaalka la muquuniyey islamarkaana ay arkeen askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhex lugeynaya magaalada hadallana u jeedinaya dadweynaha waaga markuu baryahay salaada muggan masaajidka joognay ciidankii al-shabaab ah weerarku soo qaaday nimankii dowladdahay oo meesha fadhay ciidankii dowladda wax yar kabacdiba haddii alla uu roon yahay allahu akbar ah saldhigga ka yeertay haddana maan saldhigga iyo islaanna waa la jiraa meel kaloo xarumihii kaloo haddii lagu roon yahay dowladda allahu akbar ah haddana ka yeertay xabadaha in yaray socdeen wax yar kabacdi haddana meel kaley ka bilowdeen wax yar kabacdi meel kaley ka dhaheen aakhir ku dambo meesha buundada ayay ka wada tallaabeen dowladdii sida noo muuqata burundigay u galeen waa la hadleen dadkii si guud u hadlu haayeen dadkii bay isu keeneen ba dada guu dad badan bay bala hadleen ba shacaba waa la hadlu haayeen dalka dadka isdejiya waa haddii lakuuronya waa ciidankii al-shabaab waa waa dadki mataqaan ciidankii muslimka wax idin haysta male wax culaysa male qof la haysta male gaaladaas iyo wax gaala la jira baan iskala xarbinaynaa sidaasay nugu dheheen horey noo dhaafeen kuwa kalaa nugu yimiday dad culamaa waaweynaa noo yimid oo akhyaara waa wax culaysa iyo wax dhibaata lagalama kulmin dadka aad u farxad geliyin sidoo kale qarax ka dhacay magaalada balcad ayaa lagu dhaawacay taliyaha booliiska degmada balcad u qaabilsan dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo xuseen macalin iyo sidoo kale askari ilaala u ahaa abbaaro xilligii barqanimadii maanta al-kataa'ib ayaa bahaysay sawirro laga soo qaaday goobta dagaalka ah iyo waddooyinka magaalada balcad kuwaas oo lagu arkayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sawirrada ka muuqanaya ciidamada dowladda federaalka oo koox koox uga cararaya mujaahidiinta sidoo kale waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo la wareegay xarumaha balcad iyo agabyo ay furteen marka sawirrada laga yimaado waxaa baraha bulshada aada looga hadalhayaa weerarka maanta ka dhacay magaalada balcad waxaana la arkayaa muuqaalo ay soo duubeen dadweynaha oo muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo eryanaya askarta dowladda federaalka dadweynaha waxaa ka muuqata deganaan waxay ku qoslayaan oo ay la yaaban yihiin farxadka askarta dowladda federaalka ah sida ah laga dheehanayo muuqaalada ay soo gudbiyeen balcad waa magaalo istaraatiiji ah oo soddon kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee muqdisho taasoo maalmihii lasoo dhaafay ay dowladda federaalka u ciidamo ku soo qufaysay kuwaasoo uu babac dhigi waayey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka faramaroojiyey degmada
waxaa maanta la ciqaabay bulshada magaalada muqdisho sababo la xiriira soo dhiweyn oo xasan sheekh garoonka diyaaradaha ugu sameeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waa kan cabdifataax maxamed qaasim aad baad u mahadsan tahay maanta bulshada magaalada muqdisho waxaa loo ciqaabay si aanan horay u soo marin iyagoo maalmihii lasoo dhaafay waddooyinka istaraatiijiga ah lagu dhibaateynayey islamarkaana xataa dhismayaasha qaar la burburinayey ayaa shalay waxay ka war heleen iyo xalay sawirada abiy axmed oo lagu xardhay ee inta badan waddooyinka gaar ahaan maka almukarama garoonka diyaaradaha iyo xarunta madaxtooyada ilow waraadi waxay noo sheegayaan in lacag kumanaan doolar ah ay sharaxaadaasi iyo xardhidaasi iyo nadaafadda abiy axmed soo dhoweyntiisa uu ku qarash gareeyey xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyada oo maanta dadkii danyarta ahaa aanay soo raadsan nolol maalmeedkoodii ganacsigii ayaa xiran waxbarashadii ayaa xiran xataa gaadiid ma mari karo waddooyinka qaar siiba maka almukarama qof lugeyn karaya xataa lama arki karayo meel walba ciidamo ayaa la dhigay abiy axmed barqanimadii maanta ayuu kasoo degay garoonka diyaaradaha xasan sheekh ayaa la arkayey gaar ahaan warbaahinta dowladda federaalk ayaa soo bahaysay isaga oo labada daan ka dhunkanaya ra-iisul wasaaraha etoobiya etoobiya ra-iisul wasaarahooda wuxuu horey usoo kaxaystay saraakiil iyo ciidamo markaasi hubaysan oo dharcad ah oo aad u waardiyenayey waxaa garoonka diyaaradaha ee loogu diyaariyey xubno ka mida dowladda federaalk oo soo dhoweynaya oo abiy axmed halkudhigyo soo dhoweyn ah u sameynaya sidoo kale ciidamo ka mida kuwa madaxtooyada ee koofiye casta la yidhaahdo ayaa waxaa loo dhiibay calanka etoobiya waxaa dadka meesha la geeyey ee dowladda federaalk ka mida dhammaantood waxaa lagu xardhay sida inay tabeelayaal yihiin etoobiya calankeeda ayaa lagu xardhay abiy axmed qudhiisa wuu yaabay sawirada qaar markii uu garoonka ka soo degay waxaan wax etoobiya ay u baratay ma ahan wax taariikhda soomaali qof soomaali ah laga filaysanayay ma ahan waxaad arkaysaa abiy axmed oo indhaha taagaya oo aad u yaaban si xasan sheekh uu isugu howlay qancintiisa iyo soo dhoweyntiisa waxaa la yaab leh xasan sheekh maxamuud in uu mar aan fogeyn caddeynayay in etoobiya ay cadow tahay meel ay iska soo galaan soomaaliyana aysan jirin isagoo markaa diidanaa heshiiskii badda muuse biixi uu ku siiyey siyaasiyiin badanna waxay sheegayeen xasan waxa uu etoobiya ku diidan yahay ma ahan in bad soomaaliyeed la siiyo balse isaga ayaa raba inuu saxiixo oo xataa xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud daraagi afhayeenka waatuu sheegay marka xasan waxaa muuqanaysa heshiiskii ankara wixii ka dambeeyey in etoobiyaanka uu markaa ku qancay siyaasadooda weliba falanqayaashu waxay leeyihiin qodobada marka la fiiriyo isaga ayaa ku ceebaysan oo ku fadeexaysan oo waxaa ka mid a waxaad qirtaa in etoobiyaanku ay nafhur sameeyeen siirada islaamka iyo gaar ahaan waxaad ku arkaysaa dagaaladii muslimiintu ay galeen waagii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabada in dee gaalada lagu oranayey dadka annaga dagaalka aada nooga disheenna waa ahlu janno waaye oo jannada ayay jiraan kuwa idinka idinka dhintayna waa ahlu naar saas qirta ayaa ka mid ahayd heshiisyada qaar hadda xasan sheekh waxaa lagu yidhi waxaad qirtaa in etoobiyaanku ay nafhur u sameeyeen soomaalida ay nafhur u sameeyeen iyadoo markaa la muujinayo dagaalkii ama duulaankii laba kun iyo lix laba kun iyo toddoba ay ku qabsadeen waddanka iyo labaatan kun oo qof oo ay ku xasuuqeen muqdisho oo keliya xasuuqaas oo taariikhda iyo diiwaanka galay ayaa xasan sheekh waxaa lagu yidhi waxaad qirtaa inay nafhur ahayd xasanna wuu qiray oo qalinka ayuu ku duugay maanta dadkii caruurtii waalidgood lagu xasuuqay ayaa muqdisho ku nool iyagoo qaangaar ah etoobiyaankii sidaa u galayna waxaa la leeyahay sacrifice ama nafhur ayay noo sameeyeen waxyaabaha cajiibka leh ayay ka mid tahay marka ra-iisul wasaaraha etoobiya wuxuu u muuqdaa nin fursad badan helay madaxda dowladda federaalka inuu gilgilay markuu gilgilayna ma aragtay wax walba ay hadda daacad diyaar u leeyihiin badda soomaaliyana si fudud loogu saxiixayo maanta oo weliba lagu dhawaaqayo sida dadka xogogaalka ah qaarkood ay sheegayaan marka intaanan sii socon xasan sheekh aan dhegaysanno hadalladiisii ugu dambeeyey ee dadka qaar ay u qaateen in uu yahay nin etoobiya badda ka difaacaya waxaan rabaa markaa dadka soomaaliyeed ma qarsana ma qarsoomin dowladda etoobiya ee dariska aan nahay waxay sheegtay gob ma ahidiin sovereign ma ahidiin idinla tashamayno idin warsamayno waxaad samaysateenoo adig waa dowladdeenna aad leedihiinna dowlad ma aha dhulkaana nus anaa anaa qaadanayo walaalaan nahay derisaan nahay nuskaan waxoogaa yaa ma aragtay ha shalay deris maanaan noqon weligeenna meeshaanaan kala deganayn haddii maanta dhul laysku sheeganayo annagay tahay inaan ku sheeganno etoobiya annagay tahay etoobiya inaan dhul ku sheeganay ayadu inaan dhul nagu sheegata ma aha nagumana sheegan karto marka nimaan muxuu ahaay gobnimadeennii aan aqbalsanayn oo dhulkeennii nusaan qaadanayaa leh shacabkeenniina waa kala qaybinayaa nusna waa saasaa tihiin nuska kalena waa saas na kala dhahayo isaga waa cadow iska dhicin iska celinowna mudan yahay waana iska celin jirnay weligeen ka fac waana la yaqaan maantana waa iska celin dadkii aan nahay dadkii aan nahay ismaanaan bedelin kuwii shalay ilmahoodii aan nahay
wuxuu ahaa mid ka mid a hadalladii xasan sheekh uu ka yiri etoobiyaanka maantana wakaa xataa wadooyinka waa la dhaqay wufuuddii imaan jirtay madaxweyneyaal ayaa iman jiray john kerry oo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa hadda ka hor xataa yimid inkastoo dadka la ciqaabay oo wadooyinka loo xiray haddana marna lama arag waddo la dhaqayo abiy axmed xataa wadooyinka waa loo dhaqay sida sawirada qaar ay muujinayeen oo booyado ayaa socday oo wax la yaab leh ayaa runtii ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dadka ku nool caasimadda waxay muujinayaan guux fara badan aad bay uga caraysan yihiin qof dad badan ayaan soo gudbinaynaa qaarkood oo barahooda ku soo gudbiyey shacuurkooda iyo siday u arkaan maanta abiy axmed iyo sida magaalada muqdisho uu xasan sheekh ugu soo dhaweeyey abiy axmed dooni meyno doqon baa nahay soomaali hadaa nahay abiy axmed dooni meyno walle xasana xasan waa la yaabniyo dalka waa aaba'shay horta xashi maxamed waa banaab saxaan bismillaah hawninka usoo dhaweysan asi ornigo dowladdan waa ku daalinay neo maanta ka bilaabata neo hal isoo dhaweeyo lo isoo dhaweeya insha allah neo abiy axmed aan kasoo horjeeda ciila a iga haay ninkaas wadankiiu qeybo badan oo ka haystaa war geday joogaan baay bokoolay joogaan hiiraan war meel walbay joogaan dadkaas oo etoobiyaan ah weli waxaa loo saxiixoya badeene waa kasoo horjeednaa hala duqeeyo diyaaradda soo degeyso oo abiy axmed midfaca ugu hore ha lagu dhufto maanta ka bilaabato shacabka haddaanu nahane waa idin raacsan nahane
hala duqeeyana caladaniyohow ninkii shalay dhaha etoobiya cadow waaye haddana maanta noo soo dhaweynaha hala duqeeya sheegahay ha lagu baabi'iyo magaalada dadka cuntada u cuna qabatayna ninkuu shalay masaajidka uga fodoonayo dhahay waa cadow maanta soo dhaweynaa dalow iibsada ninkan dulligaah ummadda allaha ka qabtaniyo magaalada duubasaas ka dhigaya magaalada kala xirantee nin xabashii dadka loo ciqaabay haddana la leeyahay ciidamadiisa magaalada muqdisho ka horgelaya dhulka laa la goynayo
wartaliyo waa sidaas waa sidaas waa sidaas etoobiya qofkii la safto ma aragtay anaa waxba nooma ahan ma fahamte dadka kale aa ka xigsaneynaa aad bay u badan yihiin dadka aragtiyaha ka dhiibanaya ee aadka uga guuxaya waxa maanta ka dhacay magaalada muqdisho qaarkood waxay ku tilmaamayaan foolxumo qaar waxay leeyihiin macsiyo ayaa ka dhacday qaar waxay leeyihiin gudnimo ayaa nagu dhacday dad badan ayaa runtii baraha bulshada lagu arkaya oo aad uga soo horjeeda dowladda federaalka in badan oo ka midana waxay baaq u dirayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaar ayaa xataa waxay leeyihiin waxaan ku biiraynaa hadda kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida dhegeystayaashan qaarkood codkooda laga dheehanayay arinta xusida mudana waxay tahay oo hadda xog aan helayna waxay sheegaysaa in taariikhda markii ugu horeysay arin kale oo mugdi ku ah soomaalida uu xasan sheekh saacadaha soo socda ku dhaqaaqayo oo ah in abiy axmed la geeyo xeebta liyada oo kalluumaysatadii shalay ayaa loo digay wax xeebaha iman kara ma jiraan ayaa la yidhi ciidamo ayaa xeebaha la dhigay gaar ahaan liido marka abiy axmed waxaa la geyn rabaa xeebta liido oo markaa si loo muujiyo ama dadka etoobiyaanka ee loogu gudbiyo sawir ah in maanta etoobiya ay gaartay hadafkeedii oo iska dhaaf xeebta lowyacadde iyo saylac iyo iska daaya maanta in xeebtii muqdisho abiy axmed uu taagan yahay horey ciidamada etoobiyaanka ayaa ugu damaashaaday oo rajo badan ka muujiyay labadii kun iyo toddobadii maantana abiy axmed ayaa la geenayaa taasoo ah fariin muujinaysa in etoobiyaanku badda soomaaliya ay si toos ah meeshay rabaan ay uga isticmaali doonaan tanoo gogol xaar u ah arrimaha labadooda ay ku dhawaaqi doonaan ee ka soo baxay heshiiskii ankara ee ka dhacay marka magaalada muqdishona sidaas ayay u xanibnaan doontaa inta uu ka baxayo abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya labaatan iyo kow ka tirsan ciidamada dowladdu federaalk ayaa dhimishoyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gobolka bokool ee dalka soomaaliya warkan waxaa inoo hay abdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay ciidamada mujaahidiintu waxay saakay kamiin u dhigeen koloniyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo dhaqdhaqaaq ka waday duleedka degmada xudur dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa halkaas ugu suura gashay inay ku dilaan toddoba askari oo laba ka mida ay saraakiil yihiin halka sidoo kale ay ku dhaawaceen afar iyo toban kale oo uu sargaal ku jiro sidoo kale inta uu socday weerarkan kamiinka ah waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dab qabadsiiyeen gaari cabdibilaha oo qori dhashay kaa saarnaa kaasoo ay goobta uga carareen ciidamada dowladda federaalka
gobolka shabeellada dhexe ayaa martigeliyey weeraro khasaare badan lagu gaarsiiyey ciidanka dowladdu federaalka tan iyo markuu xasan sheekh farmaajo kala wareegay xukunka waa kan wariyeen yaasir cabdalla gobolka shabeellada dhexe ee koonfurta soomaaliya waxa uu ka mid yahay gobolada martigeliyey xamladii laba sano ka hor xasan sheekh maxamuud oo wakiil ka ah maraykanka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka waxaana halkan allah idinka idinkugu soo gudbin doonaa weeraradii ugu culsaa ee tan iyo bilowgii xamladaas uu martigeliyey gobolkan kuwaasoo lagu dilay ciidamo fara badan oo ka tirsan dowladda federaalka lixdii bishii janaayo ee sanadka kun saddex iyo labaatanka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarin ah ku qaadeen xero ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka hilowlagaab ee ku yaala gobolka shabeellada dhexe ugu yaraan soddon iyo kow askari oo shan ka mid ah saraakiil yihiin ayaa lagu dilay weerarkaas halka lagu gubay sideed gaari shan kale iyo toban neef oo geel ahna lagu soo furtay weerar xoogan oo cagmarin ayaa toddobaiy tobankii bishii janaayo ee sanadkii laba kun saddex iyo labaatanka lagu qaaday xere ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka xabaaley ee gobolka shabeellada dhexe waxaana weerarkaasi lagu dilay lixdan iyo saddex askari oo ay saraakiil ku jiraan saraakiisha halkaasi lagu dilayna waxaa ka mid ahaa taliyihii ciidanka dowladda federaalka ee saldhigga xabaaley kaasoo lagu magacaabi jiray korneel abshir maxamed shataqi isla kow iyo tobankii bishii februaayo laba kun saddex iyo labaatanka xilli duhurnimo ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarina ku qaadeen xero ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka ceelbacda ee gobolka shabeellada dhexe waxaana weerarkaasi lagu dilay afartan iyo shan askari oo ku jiro taliyihii watay ciidanka oo lagu magacaabi jiray burhaan cabdulaahi afar iyo tobankii bishii mey ee sanadkii laba kun saddex iyo labaatanka waxaa kamiin isku bedelay dagaal toos ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen askar ka tirsan kuwa maraykanka tababare ee bangarafta deegaanka sawonsabley ee gobolka shabeellada dhexe waxaana dagaaladaasi lagu dilay toddobaiy labaatan askari oo ka tirsanaa ciidankaas lixdii bishii abril ee sanadkii laba kun afar iyo labaatanka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarina iyo camaliidna furnimo ah la beegsadeen xeryo askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxaana weeraradaas lagu dilay saddex iyo toban askari halka lagu dhaawacay sagaal iyo toban kale saddex iyo tobankii bishii agosto laba kun afar iyo labaatanka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta mariyeen xero ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka ilbakh ee dhaca duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxaana weerarkaasi lagu dilay toddobaiy labaatan askari sanadkan hadda bilowday ee laba kun shan iyo labaatanka ayaa isna waxaa gobolka mar kale ugu bilowday weeraro xoogan ay qaadayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas ay kula wareegeen deegaano baaxad leh afar iyo tobankii bishii februaayo laba kun shan iyo labaatanka dagaalo in ka badan sagaal jeer lagu jiibiyey ciidamada dowladda federaalk oo ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lagu dilay afar iyo toban askari iyadoo lagu dhaawacay afar iyo toban kale maalintii xigta ee shan iyo tobanka februaayo labada kun shan iyo labaatanka duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxaa mar kale ka dhacay dagaalo culus oo lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka waxaana lagu dilay afar iyo toban askari oo uu sarkaal ku jiro halka lagu dhaawacay sagaal kale isla bishii febraayo labaatankeeda laba kun shan iyo labaatanka dagaalo culus ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen deegaanada kale ah cilaali axmed cali foldheere daarunimca alkowthar ceelbaraf iyo deegaanka cadli oo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa dowladda federaalka looga dilay inka badan sagaashan iyo saddex askari oo ay saraakiil ku jiraan halka looga dhaawacay boqol kow iyo toban kale iyadoo sidoo kale dagaaladaasi lagu qabtay tiro maxaabiis ah haweenka ku dhaqan gobolka shabeellada hoose ayaa si diiran usoo dhaweeyey guulaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jabka dowladda federaalka iyadoo ay weli soconayaan dagaalada safmareenka ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wadaan guud ahaan dalka gaar ahaan kuwa ka soconaya gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa waxaa aad u soo badanaya dadka muslimiinta ee bogaadinaya dagaaladaas bulshada sida weyn u bogaadisay dagaaladaas islamarkaana soo dhaweeyey waxaa ka mid ah dumarka muslimaadka ee ku nool deegaanka kunyibur ee gobolka shabeellada hoose kuwaas oo si isku mid a u bogaadiyey xamladan la isaga dafcinayo shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo dabadhilifyadooda haweenkan oo aan kula kulannay mid ka mid ah maraakiista islaamiga ee ku yaala magaalada kunyibur ayaa waxaan la dhex qaadnay mikrofanka idaacadda islaamiga alfurqaan waxa ay ka hadleen shucuurkooda ku aadan dagaaladan iyagoona fariimo kala duwan u diray askarta dowladda federaalka iyo shisheeyaha waxa ayna dareenkooda ku cabireen gabayo anigoo magacayga ku bilaabaya rayaan waxaan rabaa halkan inaan bogaadin oga jeediyo walaalahayga mujaahidiinta meel walba ay joogaan waxaan leenaha alxamdulilah tan mujaahidiinta meel walbay joogaan ilaahi subxaana wa tacaala waxaan oga rajaynaynaa in uu guuleeyo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku dhahay in takuunuu ta'lamuuna fa inahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun laakiin waxaa lagu kala duwan yahay utarjuuna min allahi maa laa yarjuun anaga keenaa shahiidaan waxaan u rajaynaynaa biidni illah maca annabiyiina waasidiiqiina washahdaa wasaalixiin inuu la kulmo waxaan hadalkayga kusoo khatimayaa biidni illah shiciryan aan ugu talagalay akha alislaami aklaa maa ra'aynaa futuuxaati shabeele ata tibaacan tara alacdaa'a qad daaluu filaalan min asaaxaat يرجون النجاة فسلهم هل نجا طاغ أتته سيوف الله تطلبه طلابا أسود الله قد هبوا وشدوا عزائمهم فنصر أم شهادة أقول لكم إذا بعتم أراضي فنحن لها سنحميها حماء السلام عليكم ورحمة الله gaalada waxaan leeyahay anigoo la hadlayo gaaloy go-aan xumiyadaa soo gagabay goorxun gardaraa ku timid guri islaammana garaawsanine gacalkaa leheedaa ku googooriyayaane gagab guri islaameedku goob waa garaadliye geesiyaal go-aan qaatay baa gama idiin diiday garna kama helaydaan inaa godoontid mooyaane isaga guura goobaha islaam gacan ma haydaane garabkiinna waa go-ay idinkoon gaarin guul weliye gurguurtana horuu sii galbiya ama kasii guura rag baa gobitaan ugu jiroo goorici lahaay waxaan leenahay ilaahay fadligiis ayaa noo imaaday jihaadkii kam min fiatin qaliilatin qalabat fiatan kaiiratan biidn illaah ilaahay subxaana watacaala fi-adii oo qaaday oo barakeeyey allahu akbar allahu akbar walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin ilaahay muslimiinta cizeeyey ayaa mahad iska leh saasana islaamka weligood ay dagaalka u qaadaan ilaahayna guusha oo ku siiya bogaadinta habeenkan ayaa imaanaya xilli ay dhowaan ciidamada mujaahidiinta ay ku wareejiyeen sahay aad u fara badan ay ku muujiyeen sida ay u garab taagan yihiin mujaahidiinta dhinaca kale bogaadinta ayaa imaanaya xilli ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay muddooyinkii dambe dardargelinayeen weerarada lagu naafeynayo shisheeyaha duulaanka gurcan ku jooga dalka iyo kuwa dowladda federaalka iyadoona ay saaka ugu dambeysay weerar culus lagula jarmaaday askarta dowladda federaalka ee ku sugan degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kuwaas oo gebi ahaanba laga farmaruujiyey gacankuhanta degmada iyadoona halkaasi lagu gaarsiiyey khasaare culus oo isugu jira dhimishoyo dhaawac guddoomiyihii hore degmada cabudwaaq ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud waa kan wariyahan cali aadan xasan guddoomiyihii hore ee degmada cabudwaaq ayaa shalay lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud xasan cabudwaaq oo horey usoo noqday guddoomiyaha degmada cabudwaaq ayaa shalay lagu dilay duleedka deegaanka hurshe ee gobolka galgaduud ninkan ayaa saarnaa gaari ka baxay degmada cadaado kuna sii jeeday magaalada cabudwaaq waxaa jidka u galay kooxo hubaysan oo lagu sheegay inay yihiin maleeshi beeleed kuwaas oo ugu dambeyntii halkaas ku toogtay dilka xasan cabudwaaq ayaa kusoo beegmay xilli ay maalmihii lasoo dhaafay ay yaraadeen dilalka la xiriira aanooyinka qabiilka ee hore ugu dhici jiray gobolkaasi dhegaystayaal warkii fiidnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan waa naga intaa